golaha dastuurka ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa maanta ku dhawaaqay natiijada rasmigaee doorashadii baarlamanka ka qabsoontay jabuuti saddex iyo labaatankii februari ee dhowaanta aynu kasoo gudubnay iyadoo ay kumeel gaadh ahayd natiijadii hore ay u shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha jabuuti oo ah iyadu cidda qabanqaabisa doorashooyinka dalka jabuuti gudoomiyaha golaha dastuurka ee jamhuuriyadda jabuuti cabdi ibraahim cabsiye ayaa ku dhawaaqay natiijadaasi rasmiga isagoo ay hareera joogeen dhammaan xubnaha golaha dastuurka ee dalka jabuuti gudoomiye cabdi ibraahim cabsiye oo afka fransiiska ku akhriyey natiijada rasmiga ee doorashadii baarlamanka ee saddex iyo labaatankii februari ayaa soo bandhigay warbixin dheer oo si cad u jeexjeexaysa qaabkay u dhacday doorashadii baarlamanku iyadoo dalka jabuuti siduu dhigaya xeerku golaha dastuurku aanu bixin karayn wax waraysiya islamarkaana uu ku khasban yahay inuu warbixinadiisa ku soo jeediyo keliya afka faransiiska oo ah afka dalka iyo dowladda jabuutiba ay ku shaqeeyaan warbixintaasi ayaa haddaba nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga ee v o a oo dabcan goobjoog loogu marti qaaday goobta lagaga dhawaaqay natiijada rasmiga oo ah xarunta golaha dastuurka jabuuti gudoomiyaha golaha dastuurka ee jamhuuriyadda jabuuti cabdi ibraahim cabsiye wuxuu ku bilaabay warbixintiisa in madmadow fara badan uu ku jiray codaynta gaar ahaan goobo kala duwan oo u badan xagga gobolada jabuuti sida gobolka calisabeex oo gudoomiyuhu uu sheegay in koob iyo toban xafiis codbixin waxba kama jiraan laga soo qaaday natiijadii ka soo baxday kumeelgaadhka ahayd iyadoo siddeed iyo soddon xafiis codbixin ay ku yaaleen amba uu ka kooban yahay gobolka sidaasi awgeedna la xisaabiye oo la ansixiye keliya toddobiyo labaatanka xafiis codbixin ee ka hadhay siddeed iyo soddonka gudoomiyuhu wuxuu sheegay in gobolka calisabeex goobaha qaarkood ay codbixintu faraha ka baxday oo bilmetel sida degmada holhol ee ka tirsan gobolka calisabeex laga arkay in mas-uuliyiinta xafiisyada codbixinta qaarkood ay u oggolaadeen dad codaynayey inay bilaakaar codbixin ku codeeyaan sidoo kale gudoomiyaha golaha dastuurka jabuuti wuxuu ku shaaciyey warbixintiisa in goobo kalena ay ka dhaceen falal kuwaasi uu soo sheegay lamida sida gobolada carta tajoora iyo magaalada jabuuti lafteeda natiijada rasmiga ee doorashadii baarlamanka jabuuti iyo qaabka axsaabta siyaasigu ay u kala heleen kuraasta baarlamanka ayaa kala ah sidan isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p amba u m p ee haya talada jabuuti ayaa soo galay kaalinta koowaad ee tartanka doorashada isagoo guud ahaan codadka dalka uu ka helay ay dhan yihiin boqol iyo shan kun laba boqol iyo sideed iyo toddobaatan cod oo u dhigma toddobiyo konton kursi baarlamaan udg pdd amba udg pdd ee mucaaridka oo ka sharaxnaa keliya magaalada jabuuti ayaa helay codad dhan saddex iyo toban kun sideed iyo siddeetan cod oo u dhigma toddoba kursi baarlamaan xusbiga c d u ee mucaaridka oo ka sharaxnaa isna keliya gobolka calisabeex oo markii hore natiijadii kumeelgaadhkii ay waxba la'aan dirtay ayaa hadda si lama filaana hal kursi ka helay natiijada rasmiga isagoo ku guulaystay codad dhan siddeed boqol iyo koob iyo toban cod xusbiga a r d amba i r d ee mucaaridka oo isna ka sharaxnaa keliya gobolka tajora ayaa helay codad dhan lix boqol iyo afar iyo siddeetan cod isagoo sidaas ku mutaystay inaanu helin haba yaraatee wax kursiya gobolada dekhil oo ay ka soo baxaan koob iyo toban xildhibaan carta oo ay ka soo baxaan saddex xildhibaan iyo oboq oo afar xildhibaan ay ka soo baxaan oo isbahaysiga haya talada jabuuti ee u m p amba u m p aanay cidi kula tartameen goboladaas ayaa ku shubtay jeebka dhammaan tiradii xildhibaanada halkaasi ka soo baxay oo dhan siddeed iyo toban xildhibaan isagoo ku guulaystay boqolkiiba boqol codadkii goboladaasi kasoo baxay guud ahaan shan iyo lixdan xildhibaan ayay dhan yihiin kuraasta baarlamanka jabuuti iyadoo toddobiyo konton kursi uu ku guulaystay isbahaysiga haya talada jabuuti ee u m p amba u m p isbahaysiga labada xusbi ee mucaaridka ee u d g p d d ayaa isagu ku guulaystay toddoba kursi oo xagga baarlamanka iyo hal kursi oo uu helay xusbiga mucaaridka c d u amba c d u iyadoo guud ahaan mucaaridku ay heleen siddeed kursi oo keliya xagga kuraasta baarlamanka jabuuti waxaa sidaasina ku cad in aqlabiyadda kuraasta baarlamanka jabuuti uu gacanta ku hayo isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee u m p amba u m p dhinac kale waxaan wax ka weydiiyey arrimahan maxamed axmed yuusuf rabash oo ah gudoomiyaha xusbiga c d u amba c d u hase yeeshee isagu aanu taagnayn xildhibaannimada balse horkacaya xusbigiisa oo si lama filaana hadda natiijada rasmigu ay u shaacisay inuu ku guulaystay hal kursi oo gobolka calisabeexa bismillahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsantahay rabadaan horta waxa weeye runtii dadku siday doonaan ha u arkaan laakiin waxa weeye maanta waxaa annaka farxad noo ah in arrin laga afgodaayo oo la odhan jiray cadaalad ma jirto dalka ay maanta cadaalad ka dhacday aanan ku hanweynayn oona mataqaana aad iyo samay aan sugaynay yaa timiday arrintaa maanta la sameyna waxaan leenahay mataqaana waa guul dalkuu soo hooyatay waxna weeye ninkii sacduu siciid dibi dhalaa baa layidhi dadaalkeygii baan gelinay hawsheedii baan galnay ilaahayna mataqaana naguma hoojin aad baan ugu faraxsanahay waxaana leenahay mataqaana alxamdulilah dacwadii aad dhigteen golaha dastuurka iyo markii aad tidhi waanu ku kalsoonnahay golaha dastuurka ee dalka so lama odhan karo way isku dhow yihiin way isku dhow yihiin waxa weeye kolley maadaama aan anaku dacwad aan dhiganay oon ku kalsoonaanay mataqaanaa waxay dowladdu soo goyso dowladduna xaqii way muujisay wayna kala saartay waxaana leenahay waan ku kalsoonahay maxaad ugu baaqaysaa qoliye mucaarid ka qaadacay doorashada waxaan leeyahay waxa weye waa arrintaasi ha noqoto ugub maanta ha noqoto wixii laga hari waayo ee la doontaba waa la gaari karaa baan leeyahay annaguna maanta waxaan hormood u nahay haddaana xisbiga sudu-i ee laba kun iyo labaiyo tobankii samaysmay taariikhda waxaa maanta lagu galay sudu-i waxay noqotay xisbigii ugu horreeyey laba kun iyo lix iyo tobankii ka qayb galay doorashadii madaxtinimada ayay sudu-i noqotay waxay kaloo noqotay dibiteygii maanta mataqaanaa macaarad haddaan xitaa ku hadli karo magaciisa ammaan dibiteyga keliya maanta u soo baxay nasiib waxa u yeelatay sudu-i baa u yeelatay waxaan leeyahay dadka maanta ha la seexdo amba ha la qaadaco ee toban saniya inka badan dadka hurdo ku maawelinaya waxaan leenahay war wixii la galaba waa la gaari karaaye guushu waxa weyn inagama dheera laakiin ininku xaggayga soo juugsada rabadaan muuse v o a jibuuti